Facebook. It's I A M N I K K I S T R O N G. And this is VOA One, the hits.
barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o eda ood ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan ood nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somaali com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin sabti ah shanta bisha juun ee sannadka labada kun koob iyo labaatanka afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kowda iyo barka duhurnimo washingtonna waa lixda iyo barka aroornimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinayay saxre cabdi axmed iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobada aan idinkugu heyno idaacaddeenna waxaa ka mid ah barnaamijkii madasha dhallinyarada oo toddobaadkan aan ku eegi doono sababta burburka qoyska iyo sida lagu xallin karo khilaafyada soo kala dhexgala qoysaska mas-uuliyaddii waxaa looga baahan qofka inuu adkeeyo oo maaragtay ciyaal baa imanaya mas-uuliyad weyn buu qaadaya marka maxaa keena haddii ay su-aashu tahan waxyaala badan baa keena waxyaalaha badan waxaa ka mid dadka inay isfahmi weeyaan in meeshii waayada dambe sida inta badan waxaa yimaada masayr baa yimaada oo gabadha haddii la guursado kale inay maaragtay iska tagto oo tiraahdo aniga maaragtay keligay gu ahaw ciyaarihii kaalimihii heesaha iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan balse intaasoo dhan waxaa ka soo horeeya warkii caalamka
dowladda dalka masar ayaa u dirtay kolonyo injineero iyo qalabka dhismaha gaza ah si dib u dhis loogu sameeyo dhulka falastiiniyiinta kadib markii duqeyn xoogan ay u geysatay israa'iil kaasi oo ka dhasha khilaafkii soo kala dhexgalay israa'iil iyo falastiin dhowaanahanba sida uu baahinayo tv-ga dalka masar laga leeyahay ee dowladda afkeeda ku hadlo tobanaan baldoosaro ah wiishash iyo sidoo kaleeto gaadiidka waaweyn ee calanka masar uu ka babanaya ayaa laga gudbiyey xuduudda marinka gaza ee labada dhinac falastiiniyiinta ayaa u istaagay wadooyinka dacaladeeda si ay markaasi usoo dhoweeyaan gaadiidkaasi u wada kaalmooyinka ah islamarkaasina waxa ay kusoo dhoweeyeen magaalada rava ee marinka gaza iyadoo sidoo kale kolonyadaasi la arkaya tviyada ugu yaraan konton gaadiidka waaweyn ah ayaa ka gudbay halkaasi ee xamuulka qaado mid ka mida wadayaasha gaadiidkaasi oo u dhashay dalka masar ayaa waxa uu sheegay in deeqdaasi ay tahay mid ka timid guud ahaanba dadka masar ku dhaqan wuxuuna sheegay in reer masar wixii ay lahaayeen haddii ay noqoto dhaqaale gaadiid iyo sidoo kaleeto gacan kasta oo ay ka geysan karaan oo qalabka uu ka mid yahay ay ka geysanayaan si burburka xoogan ee ka dhacay gaza dib u dhis loogu soo sameeyo
warkii dunida ayaad dhegaysateen halkaad nagala socotaanna waa v o a haatana kusoo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada waxaa magaalada boosaaso noogu soo diyaariyey wariyaheenna yuusuf maxamuud yuusuf
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada oo toddobaadkan aan kusoo qaadan doonno maxaa sababa burburka qoyska dhallinyarada iyo sida lagu xallin karo barnaamijka waxaa igala qaybgeli doonaa mustafa xuseen yuusuf oo ka mid ah dhallinyarada magaalada boosaaso iyo usaamo cali maxamed ugu horeyn waxaan barnaamijka kusoo dhoweeyey usaamo cali maxamed aad iyo aad baan kaaga mahad celinayaa yuusuf idaacadda v o a barnaamijkan aadka u quruxda badan oo aad naga soo qaybgeliseen barnaamijkana barnaamijka guurka dhallinyaradana aad iyo aad baan usoo dhaweynaya yuusuf aad baad umahadsan tahay horta guurku waxa weeye waa shay aad iyo aad maxayhto muhim u ah nabiga sal alla alay wasalam waxaa laga wariyey xadiis ahaa macnihiisu yaa macshar ashabaab man istadaaca minkum albaa'a falyatasawaj fa inahu aqdu lilbasar wa axsanu lilfajri waman lam yastadic fa calayhi bisoon fa ina lahu wijaa qofkiinii maaragtay awooda ha guursado maxaa yeelay waxa weeye guurku wuxuu maaragtay u yahay fa in lahu qadulbasar yacnihii indhihii buu maarata qofku inuu faa'iidadiisa laga hadlaya marka qofku inuu maaratay indhihiisa laabo wa axsanu lilfajri qofkii martaqaan inuusan maaratay macso ku dhicin buu ka ilaalinayaa waxaa marka xadiiska lasii raacay waman lam yastadic fa calayhi bisoom qofkii markii aan guur awoodin oo maaratay aan markaas awoodu lahayn inuu soomo maxaa yeelay fa in lahu wija waxa weye dhufaanba uu yahay baa layihi qofkii maaratay inuu maaratay macsidii ku dhaco intii laga soo hadlay buu maaratay buu ka hortegayaa inuu qofkii maaratay wax xumaan sameeyo ama sina ku dhaco mas-uuliyaddooda qofku mar haddii mas-uuliyadda fuusho oo maaratay uu guursado mas-uuliyad baa fuulaysa kadibna dee haddii maaratay uu guursado mas-uuliyaddii waxaa looga baahanya qofka inuu adkeeyo oo maaratay ciyaal baa imanaya mas-uuliyad weyn buu qaadayaa marka maxaa keena haddii ay su-aashu tahan waxyaala badan baa keena waxyaalaha badan waxaa kamid dadka inay isfahmi weyaan in meeshii waayada dandame sida inta badan waxaa yimaada misayr baa yimaada oo gabadha haddii la guursadoo kale inay maaratay iska tagto oo tiraahdo aniga maarata keliga igu ahow marka mas-uuliyaddu labada dhinac waa ka iman kadhaa baan u oran karaa waayo usaan waan kuu mahad celinayaa mustafana waa siin doonaa mustafe muddooyinkii ugu dambeeyey magaalada boosaaso kale aan ku sugannahay waxaa soo badanayey guurka dhallinyarada docda kale haddaa fiirinana inta ugu badan ee dhallinyarada xilligan ee ku dhaqan magaalada boosaaso si kale waxaa la yidhaahdaa dhallinyarada aroosanayay aad bay u da'yaraayeen marka sidee u aragtaa arrintaas bismillahi raxmaan raxiim yuusuf aad ba mahadsan tahay horta waa arrin wanaagsan guurku sida aynu ku dhahayna ama xadiiska hadda saaxiibkay ee usaama uu inoo sheegay oo kale marka way fiican tahay guurku aad buu u fiican yahay laakiin badida faraha badan ee guurku soo badanayo taas waxaa la odhan karaa xoogaa meesha waxaa ka muuqataa mas-uuliyad darro sababtoo ah wax walba marka laga rabo waaritaan laga rabo si fudud inuu ku qabsoomo ama lagu degdego oo sax ka badbadisa yacni u muuqato oo waxaan micno lahayn qof walba uu awoodi karo in laga dhigo xoogaa mas-uuliyad darra taaloo ah aan anugu oran karaa waayo wax laga fikerayaa wax markii laga fikerayo way adag tahay wakhti badan bay qaadanaysaa gabadh iyo wiilka inay sheekaystaaniin isfahamkoodii wakhti badan bay ku qaadanaysaa waxaa kaloo loo baahan yahay ma ofgarayn karaa wiil ofagarayn kara ma yahay gabadha tan mas-uuliyaddeeda kasoo bixi kara saaxiibka osaama dabcan wuxuu ka dhawaajiyey hadaaye ciladahoo kale marka dadka arrimahankeen oo kale inuu masayrku ka dhawaajiyay gabdhaha xaggooda dumarka xaggooda keliyan u aanaymayo ma oranayo arrimahaas lakiin waxaa jiri kara ragga naftarkooda gabdhihii been baa loo sheegaya soomaalida xukumah ma ahaan dumarka been baa lagu soo xerogeliyaa runna waa lagu dhaqaa waxaa mudaa ragga soomaalidu inta badan inay taas isticmaalaan lakiin wax loo baahan yahay maaha oo waa wax aan qurux badnayn gabadhu waa la dhalatay waa dhashay in hoodhowdii marka horena waxaweyaan si fudud loo soo xerogeliyo goortii guriga la wada tagona waxyaabihii loo ballan qaaday oo dhan waxyaabihii la muujinayo oo dhan ninkuu kusoo xerogelina gabadha ay weydo halka khilaaf waa ka imanayaa deetna hodha waa lagu kala tegaya marka arrimahaas oo idil baa sabab u noqon kara horta qofku guurku horta haddaan waxyar ku noqdo waxa weeye waa shay maaragtay aad iyo aad u fiican waliba waxaa layidhahdaa sawaajku ama guurku waxa weeye aayatu min aayaatiillah weeye aayadaha ilahay buu ka mid yahay waxaana daliil u ah wa min aayaatihi an khalaqa lakum min anfusikum aswaajan litaskunuu ilayha wajacala baynakum mawadatan wa raxma ina fii dalika la aayaatin liqowmin yatafakaruun marka aayadda qur-aanka baa inoo sheegaysa marka horta maadaama uu ka mid yahay aayadaha ilaahay uu guurka ka mid yahay horta waxa weeye aad iyo aad bay u fiican tahay in maarata guurka la badiyo maxay ahay toy nabiguna sala allahu caleyhi wasalam wuxuu yidhi guurka badiya maxaa yeelay ummadayda waxa weeye waxaa lay tusay maalinta maarata soo xishrinta inay ummad aada iyo aada u badan tahay marka in guurka maarata la badiyo horta waa shay waajibah mas-uuliyad darada marka haddaan dib iyada ugu soo noqdo mas-uuliyad darada waxay noqon kadhaa iyadu maxay ahay toy in labada qof ka timaada laakiin maaha in guurka la yidhaahdo la yidhaahdo maaragtay guurka ha la iska daayo mas-uuliyad darradii baa badatay adugu in waa loo yeeli karaa laakiin laguma duri karo oo lama oran karo arrintaasu guurkii waxu dhimaysaa qofku waa isbedeli karaa waxaa laga yaabaa qofku haddii mar mas-uuliyad darro timaado mar labaad inay dib u soo noqon haddaan dib ugu soo noqon su-aasha ah yani yaa guursan kara dee wax guursan kara qofkii ka bixi kara xag dhaqaale xag maxay ahaytoy de qofkii inuu maaratay ka bixi karo maxay ahaytoy waxaa laysu guursanaya waxa weye waa ubad iyo maarata in la kala helo waa inuu maaratay qofku yahay qof maaratay dhinac walba hadday tahay xaggii caafimaadka haddii ay tahay mas-uuliyaddii iyo dhaqitaanka reerka sidii hadeerba ka hadlayna mas-uuliyaddii waxa weye waxyaalahaasoo dhan qofkii laga helo oo maaratay aan dee qof maarata nolosha ka dhacsan oo maxay ahaytoy guurso keliya u muuqatay inuusan qofku ahayne qofku waa inuu mas-uuliyad leeyahay marka anu waxaan odhan karaa qof kasta oo qaan gaara haddana mas-uuliyadeedii leh guurkiina ka bixi kara maamuli karaa reerkii qofkaasaa guursan kara qofka dhallinyarada ah oo aan shaqayn oo aad dhallinyarada ka mid ah waalidkiisna la nool mararka qaarkood mar ka dhalataa arrintaasoo kale isku dhaca qoyska kadibna burburka qoyska uu halkaasi ka bilaabmo niyow haa waa ka dhalataa maadaama qofku dee qof maaragtay reerkii la nool uu yahay oo dee maaragtay isku maaragtay waxaa layihahdaa qof waa ku tiirsan qof ku tiirsanaa maadaama uu yahay dee waxaa dhici kardha dee qofkii uu ku tiirsanaaba inuu meesha ka baxo marka waxaan anigu jawaabteeda kusoo koobi lahaa inta badan waa ka dhalataa qofku waxaa loo xalin karaa qofkii inuu maaragtay marka horeba uu maaragtay gaar dego marka horeba mas-uuliyaddii isa saaro hadduu baagamoodo yahay dee maaragtay sidii uu shaqo ku heli karaa ama inuu shaqo abuur samaysto ama xeelad kale la yimaado qofku waa inuusan mar walba isku hadlayn inuu ku tiirsana ahaado saasaa looga bixi karaa waxaan siinayaa mustafe xuseen yuusuf mustafe sida uu ka dhawaajiyey saaxiibkeen usama wuxuu ka soo sheekeeyey sababaha keena burburka qoyska marka adiga laftigaaga maxaad ku darsan lahayd oo aragti oo ku aadan qofka dhallinyarada xilligan ee guurdoonka ah ama tala aad siin lahayd maadaama ka mid tahay dhallinyarada aniga tala ahaan waxay ila tahay ama siday ila muuqato dhalinyaradu dhalinyarada xilligan guurdoonka ah marka koowaad horta waxaan leeyahay guurku wuxuu rabaa mas-uuliyad waxa weeyaan waa in qofku marka horeeto uu kasii fikiraa keliya inaysan u muuqan iska guurso laakiin waa inuu ka fikiraa qofkan qof dhanbaa mas-uuliyaddeeda uu qaadayaa ama ha badnaadeen ama mid ha ahaadeene waa xaq qof dhan buu mas-uuliyaddiisa qaadaya xaq baa saarmaya mas-uuliyaddu weyn bay saarmaysaa akhriyo adduunna waa laiskula xisaabtamaya waxaa moodaa ragga soomaalida xilligan jooga ama dhallinyarada hadda joogta realitiga marka laga hadlo waxaa arkaysaa arrimaha ugu yaabka badan wiiliyo gabar baa isguursanaya waaba layiskhilaafaya gabadhi waxay lehaysaa meherkaygii baan u baahanahay xaqna way ugu leedahay waxaa laga yaabaa inuu inta badan ragga ay caadaysteen qaarkood ay yidhaahdaan warqadii ku adkeeyaan gabadhii oo ay yidhaahdaan madaxa waxa weyaan ha isfurato meherkeedii ha ku furato wax shareecada islaamka waxa weyaan ay banaysayna ma aha wax mas-uuliyad la oran karo qofkaas mas-uuliyad uu qaadi karaa ama gabar xaqeed aakhira lagula xisaabtamayo haddii adduunkii sida ay ka dhacdo adduunku saa u ka sameeyona xagga aakhiro wax lagula xisaabtamayo gabdho badan oo sidaa la sameeyey oo la dulmiyey oo waxa weeyaan meherkooda xitaa aan la siin baa inta badan dhacdo waxa weeya saas layskaga furo gabarnimadeedina lagu ciyaaro marka waxaan leeyahay gabdhahana waxaan leeyahay ka digtoonaada oo inta badan guurka ha ku degdeganin guurku waa in wax laga fiirsaday raggana waxaan leeyahay warar gabdhaha ha laga taxadaro oo aada taxadar badan ha la muujiyo oo waxaan inay mas-uuliyad weyn oo akhriyo adduunba ku saaran ay tahay waa inay dareemaani wey waalidka door nooceey ayuu ku leeyahay mas-uuliyadda qoyska wiilka iyo weliba gabadha usaama yuusu aad baa umahadsan tahay waalidku door fiican buu ku leeyahay dee wayba muuqataayo markii wiilka iyo gabadhu ay iscalmadaan marka ugu horreysa waxaa lagalaa abaabulkii in la isku doono oo maxay ahaydtay dadka maaragtay maaragtay madaxdooda markaa ama nabadoonadooda iyo maxay ahayd salaadiintooda xaflada loo qabto oo laba qabiil ahaan la isku weydiisto sidii dhaqankii dee soomaalida ahaan jiray in la yidhaahdo idinkoo reer hebelah waxaanu idinka fadhinaa gabadha hebla hebla anagoo reer hebelah qoladii kalena ay soo kacaan oo yirahdaan waa idin siinay sooryadiina la keeno sidaasna maaragtay loogu dhammeeyo weliba ay sii wadaanoo ilaa ay ka degaayaan oo maxay ahaytoy inay sii baritaaraan oo sii ogaadaan oo maxay ahayd la sii wadaan de waxaan odhan karaa door aada iyo aada muhiim u ah bay runtii ku leeyihiin oo ah inay de hawshii maaragtay marka laga soo tago dee farxadda ay ku farxeen inay gabadhii ay nin fiican heshay ama wiilka gabar fiican helay inay haddana isla tabantaabiyaan sidoo kale dee waxa weeye waxaaba laga yaabaa dhankii kharashaadka xataa oo maxay ahayd iyaan iyagu awoodin inay iyagu xataa ku fargarayaan oo bixiyaan oo maxay ahatay odagoo kale de wiilka uu u guuriyo inkastoo hadeer dee soomaalida ku badnay arrintaasoo la yidhaahdo ninka shaqayso oo markaa shaqayso lacag meel dhigabto aniga waxayga ku guursan mayside maxay haytoy waxa weye horta marka hore maxaa ku guursanaysaa in wiilka la isweydiiyo laakiin waa iyagoo hore waxa dhici jidhay in dadka soomaalida ah wiilka markii uu maxay ahaytoy wakhti gaaro geel laga bixiyo xoolo laga bixiyo marka khayr allaha siiye khayr badan allaha siiye waxa weeye waalidku door fiican oo barbaarinta ay soo barbaariyeen oo kala abay ka qaataan baan odhan karaa halka wadamada kale marka loo ego markaan barbardhig sameeyo la yidhaahdo ninkii gabar u dhalato waxa weeye maalintaasu xoolo ururiya si gabadha uu gooriyo laakiin inagu dhaqankaa meelhin waa ka duwannahay marka khayr allaha siiyo waalidku wuxuu kuleeyahay door aad iyo aad muhiim u ah wiilka iyo gabadha markay iskhilaafaan oo kale tala ahaan dee horta wweyba dhacdaayo haddii ay maaratay ay ku simaan badanaa waxaa dhacda in wiilka iyo gabadhu haddii iskhilaafaan iyagu ay intay degdegaan ama iyagoo aan waalidka ogeyn ay isfuraaniin oo ay mar dambe maqlaan laakiin haddii ay lagu soo simo waxaa laga yaabaa inay arrintii xaliyaaneenoo de dadku isku mid maaha shantaa farood masina baa la yiri waxaa la yidhi waalid waxaa jira labada dhinacba ka qayb qaata inay arrintii ay xal ku dhammaato maxaa yeelay wiilkii haddii gabadhii shalay lagu soo tiiriyo tacabeelay xoolihii lagu bixiyey uu meesha ka baxdo xoolihina burburaan dee dhib bay ku tahay gabadhii laftooda reerka haddii lagu soo furo oo dee gabadhii inta laga guursaday misna guriga u fadhido shalay laga guursaday welwel weyn bay ku tahay marka badanaaba waalidku iyagoo ka fikiraya arrintaas way ka qayb qaataan waxaan tala ahaan kusii lahayna inay saasoo kale haddii ay waalidkood u nool yihiin inay door muhima ka qaataan inoo la soo celiyo oo khilaafkii la lafaguro oo inaan meeshii furiin iman ay maaratay aada iyo aada uga taxadaraanin baan anugu tala kusiin lahaa mustafa ayaan siinayaa mustafa sidee looga bixi karaa marka burburka qoyska labada dhinac burburka waxaa lagaga bixi karaa inta badan marka hore in waaridku ay xoogay saaraanin inaan kala tag marka hore uusan imaan hooyadu gabadheeda wax walba caqabad keeni kara oo dhibaato ay kala dardaaranto ahaa muddo badan ay wada sheekaystaan in wiilkaiyo gabadh wakhti badan siyaan si isfahmi lahayn xilliga hore intaan la isguursan isfaham fiican uu dhex maro sidoo kaleeto shuruudaha waaga horeeto intaan la wada degin waxyaaba laysu ballanqaadayo inay waxyaaba reality ah oo run ah oo laga dhabaynayo marka laysu sukaansanayo laakiin haddii marka laysu sukaansanayo waxa weyaan wax khiyaala gabadhii loo sheego oo nolol uusan hodhowdii guriga aysan ka helin loosii ballan qaado oo hodhow guriga marka tagto ay ka weyso waa la kala tegaya hodhow waxa weyaan waa fududaanaysaa si lagu kala tago marka waxaa leeyahay runta ha loo dhowaado waxa ugu badan waa waa waa haddii marka hore been laysu sheego hodhowdii si fudud baa lagu kala tegaya marka waaridka dhankooda door lixaadli ka ciyaari karaan arrintaas oo way wiilka iyo gabadhaba wiilka xaggiisana waa loo caqli celin karaa oo waa dhallinyaro dadkan oo xagga odayga aabihiisoo kale wuu u caqli celin karaa wax badan buu sheegi karaa gabarina waa hooyadeed gabadha hooyadeed gabar walba horaa loo sheega gabadha waa hooyadeed gabadhana hooyadeed waa in inta badan ay kaaga dhawaataa hooyadu waa inay wax badan u sheegtaa gabadhana marka anugu taasaan aaminsanahay saasuu kula talin lahaan horta tale waxaan u soo jeedin lahaa maadaama aynu ka soo warannay in guurku uu waajib yahay oo shay fiican yahay oo maaragtay nebigu sal alla alay slam xataa xadiiska aan sheegay uu la hadlay shabaabka dhallinyarada la hadlay oo yiri guursada qofkiina awooda inay horta guurka badiyaan dhallinyaradu oo siday haddeer dee u wadaan kasii laba jibbaan baan horta kula talin lahaa waxaan kaloo kula talin lahaa inay ka hor tagaan maaragtay waxyaabaha sababaya in burbur qoyska uu ku yimaado waxyaalaha maaragtay ay kaga hortagaan waxaa kamid in marka horeba run isku guursadaan oo run isu sheegaan markii ay xiriirka wadaan waxaa la yidhahda jacayl wax layahda jiro oo badanaa dadku ay maaragtay ay ka sanqariyaan anigu ma aaminsan in wax la yahdo jacayl uu jiro laakiin hadduu jiro waa in labada qof ay ka dhigaaneen inagu waynu is jecelnahay oo maxay ahatay waxaynu isku jecelnahay waxa runta ah yah runtii haddii laysku sheego oo meeshii ay timaado run waxa weeye wax walbaba laysaga kaaftoomi karaa sida inay meeshii beentii ka baxdo oo wixii laysku raacayay ay wax runa yihiin oo bilmatalo ninku hadduu yidhaahdo anugu waxaa ma awoodo de gabadho aysan ku khasbin oo tira dadadan waxaa awoodin maaragtay waa kala tegaynaa inay tirahdoo kale waxaa kaloo kula talin lahaa oo aan u soo jeedin lahaa mas-uuliyadda aad qaaday oo qofku maaragtay aad dhabarka saartay adigoo nin raga ah waa inaad ilaalisaa oo de ku ilaalisaa si waafaqsan shareecada islaamka wax walbana maaragtay aad aad dhabarka saartaa oo aad la aadaa dhanka shareecada iyo islaamtinimada aad la aadaa iyo alla ka cabsiga gabadhana sidaasoo kale waa inay iyaduna doorkii ay lahayd ay maaragtay ay ka fogaataa wax allaalay wixii burbur keeni kara sida in ninkeedu lagu diro oo la yidhaahdo de ninku kuma jecla oo waxweye aqalada aqaliga markaa soo baxay kuma dhigo lacag kuma siiyo hadi badan kuma siiyo ninka ninku rabo madho waxaasoo dhan inay ka fogaato oo maaragtay waxyaalaha maaratay howlu waa iska badan yihiino howlaha badan oo lala soo galayo gurigu lagu duminayo aysan dheg jalo qofsiin marka de kolley taladooyinkaas baan siin lahaa aan isleeyahay de waxyaalaha maaratay maadaama laga cawday in maaragtay burbur qoys uu yimaado waxyaalaha sababi karaa isle waa sababi karaan waxyaalahaasa ka mid ah waxyaalahaas oo dhan in laga fogaado aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa mar labaad yuusuf garaad iyo idaacadda v o a asalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu
horta barnaamijka gobagabada kusiisa qiyaasa dabcan ii muuqata saama wuxuu ka dhawaajiyey jacayl ma jiro jacayl waa jiraa jacaylku waa jiraa waxaweye waxa la isugu imaanayo oo waxa weeye rafaadkaasoo dhan loo marayo oo habeenkii oo dhan loo dhafrayo oo waxa weeye gabadhii telefoonka loola hadlaayo oo wiilkii gabadha u saamaleelayaan dabcan waa dareen jacayl baa ka keenaya sooma jacaylka marka marka saaxiibka usaa waxaan leeyahay anigu ma aaminsanay jacayl ma jiro meeshu ka yiri anugu ma oranay jacayl waa jiraa laakiin meesha waxaa jirtaa xoogaa khiyaali been in been marka hore laysu sheego hadhowtiina beentaasi realitiga markii runta laysugu yimaadona broblem uu imaanayo halkaa uu ka abuurmayo marka ragga waxaan leeyahay gabdhaha iyo raggaba waxaan leeyahay gabdhahana dee nolosha waxaa laga yaaba ninka maanta saboolnimada ay ku raacaan beri inu taajir noqdo ninka maanta hantida ay ku qiimeynayaanina hadee noloshii waxa weeye dhinacyo kale ka eegayaan hantida faraha badan ay ku qiimeynaya ama inay guri wada dhalaalaalaya ay rabaan inay ku galaana beri inuu waayaya inuu waayi karo marka waxaan leeyahay nolosha waxay ku fiican tahay in lays aamino ilaahay xaggiisna waxa weye wax walba laga eego oo wixii ilaahay sidii uu noo baneeyey ee la raaco marka intaasaan kusoo koobaya guud ahaan dhegeystayaal toddobaadkan intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkii madasha dhallinyarada oo aad ka dhagaysanayseen idaacadda v o a anigoo yuusuf maxamuud yuusuf oo jooga magaalada boosaaso ayaa halkan barnaamijkayda kala socodsiinayey waxaan u mahad celinaya asxaabta kala duwaneed ee barnaamijka igala qayb gashay intaa barnaamijkan la mida ku kulmi doonna waxaa idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
haatanna ku soo dhowaada wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha waa kan cabdulqaadir maxamed mursal samakaab
kulanti wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinteennii cayaaraha aan ku bilownay iyadoo toddobaadka dambe lagu wado in qaaradda yurub uu ka furmo koobka qaramada kubadda cagta yurub ee sanadka labakuniyokoobiyolabaatanka ayaa xulalka ka qaybgelaya koobkaasi waxa ay xalay ciyaareen kulamo saaxiibtinimo oo isugu diyaarinayaan tartanka kulamadii saaxiibtinimo ee xalay xulalka yurub ay ciyaareen waxaa ugu waaweynaa kii dhex maray xulalka bortuqaal iyo sbein kulankan oo ahaa mid adag ayaa labada xul waxa ay ku kala baxeen barbaro eber iyo eber ah labada xul ee sbein iyo bortuqaal ayaa ka mid ah kuwa ugu tunka weyn ee xilligan ka qaybgalaya koobka qaramada yurub iyadoo xulka bortuqaal uu yahay kan difaacanaya koobkan kadib markii ay ku guulaysteen sannadkii laba kun iyo lix iyo tobankii kulamada kale ee saaxiibtinimo ee xalay la ciyaaray ayaa waxaa ka mid ah kii u dhexeeyey xulalka italy iyo jack republic kulankan ayaa waxaa afar gool iyo eber ku badiyey xulka azuri oo ku jira diyaargarowgiisii ugu dambeeyey ee tartanka qaaradda yurub kulamada kale ee saaxiibtinimo ee xalay la ciyaaray ayaa waxaa ka mid ahaa kii xulka finland ay guuldarrada hal iyo eberka kala kulantay estoniya latviya waxa ay saddex iyo hal oga badisay lithuania kosovo waxa ay laba iyo hal oga badisay malta nord macedonia waxa ay afar iyo eber oga badiyeen kajikistan iceland waxa ay hal iyo eber oga badiyeen xulka for iceland halka sloveniya ay lix iyo eber oga badiyeen xulka gibraltar dhinaca iyo qaaradda afrikana kulamo saaxiibtinimo ayaa xalay la ciyaaray iyadoo xulka kameruun ee libaaxyada afrika ay hal iyo eber oga badiyeen xulka ay xafaltimaan ee nigeriya oo garoonkooda ay ugu martiyeen ruwandana waxa ay labiyo eber oga badiyeen xulka jamhuuriyadda afrikada dhexe koonfur amerikana kulan ka tirsan isreebreebka loogu jiro usoo bixitaanka koobka adduunka ee sannadka lagu qabanayo dalka qatar ayaa xalay la ciyaaray kaasoo u dhexeeyey xulalka ekwador iyo baraaziil kulankan oo ahaa mid adag ayaa waxaa labi eber ku badiyey xulka baraaziil oo marti loo ahaa goolasha baraaziilna waxaa u kala dhaliyey xidigaheeda kale ah richardson iyo neymar de silva dhinaca kale horyaalka kubadda kolayga ee dalkan maraykanka oo meel xasaasi ah maraya ayaa waxaa laga ciribtiray tartankaasi kooxdii difaacanaysay ee los angeles lakers ee sanadkii lasoo dhaafay ku guulaysatay los angeles lakers ayaana ku baxday gacmaha kooxda phenix arizona labada kooxood ayaa isla soo gaaray ilaa iyo geemsigis afar ciyaarood oo ka mida waxaa badisay kooxda phenix halka laba ka mida ay badisay kooxda los angeles lakers kooxda los angeles lakers ayaa haysata lebron james oo loo tiriyo mid ka mida xidigihii ugu wanaagsanaa ee soo mara taariikhda kubadda kolayga ee dalkan maraykanka wax kastoo uu sameeyana wuu awoodi waayey inuu kooxdiisa ka gudbiyo wareegga koowaad ee ciyaaraha balay ofka waxaana wareegga labaad u gudubtay kooxda phenix xidiga ugu wanaagsan ee kooxda phenix ay haystaan ayaa ah chris boll kaas oo si weyn uga dhex muuqday markii ay reebayeen kooxda weyn ee los angeles lakers wararkeennii cayaarahana waa naga intaa
waa hagaag mid ka mid a heesihii aan idinkugu talagalnay ayaan markana soo qabanaya
heestaasi ayaa ugu dambaysa dhegaystayaal idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo
صبحي ذا عطيل tagal wago